الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الإبل عز لأهلها لبابك شريطة أرجع بيا إنه بركة يهي أما بركة لا يهي يبل مراقبة تعلق سن بينه وشرتي كل بابكنا وكشري دونا tarjamaduna dee waxa weeyaan marka la dhiigto in waxaa xadiidka ku wada imanaya tarjamada laga wada helaana marka taraajimta la dhigayo shardi ma aha oo bal waxaa la arkaa in dee waxa matalan adigu haa aan intanun kuma koobnaanayso tarjamadu adhigaba ugaba badnaan doono haddii la yidhaaho laakiin jaanibkaasi waa ku sugan yunim alibilu geelu cizun wuxuu cizi iyo sharaf u yahay liahlihaa ehelkeeda oo marka la eego dee waa xayawaankaas ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha uu inoogu nicmeeyey dadku ku intifaacayaan taasba ah waxyaalo badanna lagaga intifaaco badan bal intifaacii adhiga laguba intifaacayo jaanib xagga xamliga iyo waxyaalaha rakuubka iyo waxaasna waaba ugaba badanyoo la mid ma aha laakiin markay noqoto caade ahaan dee la eego dadka iyagoo adhigala iyo dadka ninkii geel dhaqanayo o kale khaasatan dada dee manaadiqdan geela lagu yaqaansa mandiqadeenna iyo dee carabbasay ahayd geelu wuxuu cizi iyo sharaf uba yahay dee kibir iyo saa isla weynina waa keena aan ku sugnayn dadkii adhiga dhaqanayayba saa way noogu sugantahay xadiidkana waxna ma waaqac ahaanna macruuf waa iyo caade ahaane cizi wuxuu yahay liahliha ehelkeeda xdثna إسmاعيل qال xdثna mالك عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هريرة أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل snadku waa dadki aynu marar kala duwan soo maray waana rijaashii صaحيixa malikiya inta ka dambaysa kolley waa dad aan garanayno ismaaعiilkuna waa ismaaعiil بن abi weys ninkii la odhanayey waxa weeyaan malikna abtibaabuu ahaa bukhaariyana dee waa kan saxiixiisa iyo halkanba waxuu kaga wariyaa muslimna kitaabkiisa waa ku sugan yahay in abi uweys ismaaciil wuxuu yihi abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi ra-sul kufri gaalnimada madaxeedu waa gaalnimada madaxeedu naxwalmashriqi dhinaca bari iyo mashriqa xaggii bay ahaatay wاlfakru fank iyo walkhuyalaw isla weyni iyo kibir iyo dadkii kaleen dee xoolaha lahayn oo waxba la yskaga tirin oo la yaraysto oo la xaqiro alkhuyala fii ahli اlkhayli wاlibil fii ahli اlkhayl fakriga iyo faanka dee lagu faanayo waxyaalahan dee kolley ruux hadduu faanayana ixtiqaarkii waa jiraya sida lafdigan dambe walkhuyalaw iyo kibirka iyo isla weynida iyo iyadoo la yska sarraysiiyo dadkii bal aan dee iyaga aan waxaan ay hayaan kula mid ahayn fii ahli اlkhayli wاlibili oo dadka fardaha haysta ama dhaqda iyo geela ayuu ahaaday fakriga iyo khuyalaad marka loo eego xoolihii kale la dhaqanayay ee nicmooyinkii kale ahaa ama nicmooleydii kale iyaga taas fakriga khuyala fii ahli اlibil buu ku sugnaaday wاlkhayl alfadaadiina ahli lwabari wاsakiinatu fi ahli اlhanam alfadaadiina bal lafdigan kolley xadiidka sidan buu uba yimi laba macnona way eegaane laakiin macnaha badan ee aan imika kuba gaabsanayna waxa weeye fii ahli اlkhayri dadka iyagu fardaha leh ee uhelkaa iyo walibili alfadaadiina ee iyagu qaylada iyo dhawaaqa badan marka ay ku sugan yihiin ama dee ay ku sugan yihiin geeloodii iyo fardahoodii iyo meelihii iyo xoolihii kale ay lahaayeen kuwa caynkaasa fakriga iyo khuyaladu ay kuba sugan tahay bal waa macno alfadiid asawtu shadiid baaba luqada la yidhaah waa dhawaaqa dheer ayaaba la yidhaah oo markaa waa dadkii dee xoolahan geela iyo farda iyo lahaa ee markaa ay ku sugan yihiin fii khaylihim wa ibilihim taclu aswaatum wey dhawaaqooda uu kor noqonayo ee bal maalan kuwa caynkaasa ayaa fakriga iyo khuyaladu xaggooda ay jirtaayoo lagaba helayaan waxaa kaloo fadaada laba yidhaha meel fadaadiintu waa asxaab almi-iina min alibili wey waa dadka geela badan leh ee dee kelimada geela aleh ama boqolaalka geela aleh dee iyaguna waa kuwa fakrigoodu sii badan yahay kibirkoodu sii badan yahay kuwa caynkaasee malik almi-iin min alibil ah xoolaha badan ee geela ah iyagu leh ayaa fakriga iyo khuyaladu korkooda uu yahay oo ahlil wabari dee reer miyiga ah in wabar asalka hore waa dhogortan geela gaameelada wabar lagu magacaaba laakiin waxaa dee ay tahay marka la sheegayo magaalo iyo miyi la isqaabilinayo ayaa dadka magaalooyinka deganna ahlalmadar bay yidhaahaan oo y waay dee waxaa dhooba iyo dhagxaan iyo waxyaala guryahoodu kaba samaysan yahay dadka iyagu reer miyiga maa yuqaabilu ahlalmadar bana ahlalwabar bay idhaahn marka waa dadkii baadiyayo dee inta badanna waxyaalahan ay gelaya iyagu aqalada uba ah qaybo kaba mid ah e ama xayawaankooda hargihiisii iyo dhogortiisii iyo waxyaalahaasay kaba samaysan jireen imika waa maa yuqaabilu ahlalmadar waa dadka iyagu fardaha leh ee geela leh ee isla weyn iyo faanka ayaa waxa weeye kibirka iyo faanku iyaga uu kuba sugan yahay wasakiinatu xasilooniduna dumaniinadu tawaaduca iyo sakiinadu fii ahli اlghanami waa dadka adhiga leh ayay kuba sugantao dee kolley waxaan filaya inaynaa tafsiir inoogaba baahnayn inagaba waa si la ahaa dadka iyagu geela leh kuwan adhiga iyo waxyaalahaas leh ee aan geel lahayn bal de way xaqirayeen oo yaraysanayeen oo wax saasa umay arkahaynba waa dadkaa geela dhaqda ee bal maalan taas carabna waa siday ahaydba haddaba fakriga iyo khuyaladu dadkaa geela badan leh fardaha leh kuwaas bay iyaga tahay arrintoodi iyo shanigooda taasa xagga tawaaduca iyo sakiinaduna dadkan xool adhiga dhaqda ayay iyadu bal matal kuba sugantay waana taa dee laftii oo ay kuba soo hortay inuu min dawaabi iljanna uu kaba mid yahay itiqaadkiisana xaadidiyada amarkeeda ay kuba timi barhkoodiiyo inaan shalay sooba arkinba inuu itiqaadkoodna barako yahay bal taasi waa xadiidka si guud waana xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen sia halkan buu ugu sugan yahay labada saxiixna kuba sugane xaggan ah ra-sulkufri naxwa almashriq dee waa gaalnimada madaxeedu iyo inteeda badani xaggaas iyo jihadaasay tahay oo dee markaa waqtigii rasuulka iyo marka la eego salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhinaca mashriqna ay jireen nimankii majuusta ah iyo wixii iyaga raacsanaayo carab ahay intaanay islaamin marka la eego kufri ahaan iyo takabur iyo qaswo ahaanna way ka badnaayeen xataa gaaladii kale reer ruom nimankaa dabka caabudaya ee majuusku waa ugaba badnaa intii intaa ka dambaysayna kolley fitantii iyo dhibaatooyinkii ugu badnaayee muslimiinta kuba yimi waa dhinacay kaba yimaadeen sida maquul oo kale in dajaalku dhinaca ka soo baxayana taas oo kale ama xaggaasna dee waxyaale way kuba yimaadeen oo haddaba kufriga madaxiisu iyo meesha de waxa weeyaan shiddadiisu iyo weynidiisu waxa weeyaan iyo katradii ama asba xaggaasaa adigu ama dhinaca bari buu ahaaday oo xaafid maxajar baa wuxuu yidhahha taasi ishaare waxay u tahay shiddatu kufri lmajuus waa dadkii majuusta ee dabka caabudayay iyo dee wixii la midka ahaa ee dee bal taas kufrigoodu adeega uu ka adegayay dee kuwan kale iyagu ahlu kitaabka kufrigooda oo ayo reer furus mamlakadoodi iyo ciddii carab ee addeecdayba ayaa dee jihadaa sharqi bay ahayd oo haddaba kufriga intiisa badan intiisa u weyni halkaasuu kuba sugan yahay faanka iyo isla weynida iyo kibirkuna waa dadkaa geela badan leh ama geela badan iyo waxyaalaha dhaqda dhexdiisa markay kuba jiraan dee iyagii dhawaaqaya dhawaaqoodu sare u noqday ama xoolaha badan iyagu milkeaya kuwaas baa fakriga iyo isla weynida iyo kibirku uu kuba sugnaaday ama ahlalqanam waa dad tawaaduc iyo sakiino iyo waxyaalahaas xaalkooda uu yahay waana shay waaqaco macruufo kaas ama maxuudaba xadaثna cmr bn marzuqi qaal akhbarana shucbaة can cmaaraةa bn abi xafsata can cikrimata can ibni cabaasi qaal anahu qaal kani waa ahar mawquuf oo ku taagan ibnu cabaas cumarata bn abi xafsana aabihii abu xafsa magaciisa naabit baa la yidhaha waa nin hiqo ahoo dadkii iyagu saadise ka mida ama atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa dee siqaara taabi saxaabada qaar haba soo gaadheen yaanay laba kulmin beeb ibnu cabaas baa wuxuu yihi qaala cajibtu waxaan la yaabay lilkilaabi ayda iyo washaay adhiga macnaa ibnu cabbaas baa le markan u fiirsaday xagga sha'nigooda say iyagu marka la eego isu dhalaan iyo haddana marka dambe kasrada iyo kuwa taranka badan leh had iyo goor meel kasta lagaba helaye badan markan taa u fiirsado sha'nigoodu wax la yaab le weeye waan la yaabayba ayda iyo adhiga ama ashaan seeba ula yaabaya oo la yaabkiisu muxuu yahay inashaa waa neefka ama adhigii yudbaxu waa la gowracayaa minhaa iyada ay min ashaa'i fi sanati kada wa kada tiro badan baa sanadii laga qalaa laga gowracaa wax lagu gowracaba dee mid reerkii lahaa ay iska qalanayaan mid marti loo qalay hadi iyo mid lagaba dhigay bal adigu wax badan oo ayaa laga gowraca laga qalaa sanadii wayuhdaa waana la hadiyeeyaa kada wa kada waxyaalaha laysa siiyo laysu hadiyeynayo intaa iyo intaasoo kada wa kada waa kinaayo waxay ka tahay un tiro badan iyo cadad badan walkalbu aygina tadacu way dhigaysaayoo alkay dhalaysaa weeye alkalbatu waa dee ayda ama aygaa dhadigi alwaaxidatu kelbada midda keliyii kada wa kada intaa iyo intaasoo jarwe ama dee janiinkeedii ayay dhigaysaa macnaa waxa weeyaan aygii keli ahaa ayaa markay dhalayso ama dee taas ayaa wuxuu ilaa shan lix buu dhalaya adhigina dee qaaliban waxa ah inuu mid keliya dhalo way yar tahay dee inuu lababa dhalaa way yartay haba dhacdee mid keliyuu dhala aydina waa taasoo dee saddex iyo afar iyo wax ka siyaadsan ayay markii keli ahayd dhalaysaa adhigii marka la eego oo taas wax laga cunaye laga martigelinayo dadkii ee laga markaa hadiyeynayo isagii dee waxaasi maba jiraan haddana iyaday labadaa xaalo ay kala duwan yihin waa nasligoodii mide xabad xabad baabay qaaliban dhalaysaa midna qaaliban afar iyo wax ka badan bay dhalaysaa dee waxay ahayd taasna inay aydu ka tiro badnaato adhiga marka la eego xagga dhalmadooda iyo tanaasulkooda marka jaanibkaa la eego laakiin haddana waa barakadaa dee marka horeba ilaahay yeelay subxaana wa tacaala waana waxaa dadku ay kuba intifaacayaan ee dawaabuljannana kaba mide washaau akharu minhaa haddana iyaday taasi jirto adhigii baa ka badan waa arrinta ibnu cabbaas buu leeyahay waa dee umuurahan ayuu markuu u fiirsadu leeyahy waa shay qariiba in wixii mid mid dhalayay kii shan shan iyo lix iyo dhalayay ama afar iyo wax ka badan markii dhalayay inuu haddana kii mid midku ka badnaado ka tiro badnaado iyadoo weliba haddana intaa la cunayo oo lag laysa siinayo oo lagu intifaacayo aan la daynahayn oo wax la daynaya maa si ayda loo daynayo waa la qalayaa maalin kasta waa la cunayaa waa la hadiyeynayaa xabad xabadna tarmadeeda ah ama dee say u dhalaysaaba qariiban ah haddana waa taa badan aydii dee aan cidi cunahayneeney laysa siinahayne bal taas oo kale sidan dee adhiga oo kale laguma sameeyo ee shan shan iyo lixlix iyo dhalayayna haddana waa waxaa kooban oo wax yar uun bal taas baa wuxuu leeyahay waa shay qariiba oo markan u fiirsaday aan laba yaabay waana athar isaga ku taagan sanadkan waa sanad saxiixa bal waxaan leenun kolley de waa malaa qayb dee barakadii aynu soo haynay ayuun bay taasi ka mid tahay waana waxaa dadkii de ay kuba intifaacayaan ee ilaahay dadkii uguba nicmeeyey si ay uguba intifaacaan oo waatuu kaga duwan yahayna adhigu dee xayawaankan kale ama aydii kaga duwan yahay xadaثna qabيصة qاla xadaثna whb بن ismاعيiل عan mحamed بn qaysi عan abi hindin الhmdaniي can abi dabyana qaala qaala lii cumaru bnu اlkhaaabi kana waa ahar kale oo mawquuf oo cumar kuba taagan xagga marka la eego wahb ibnu ismaaciil wuxuu ka warinayaa moxamed ibnu qays moxamed ibnu qaysna waa awowgii oo ninkan wahb ibnu ismaaciil oo wahb ibnu ismaaciil ibni moxamed ibni qays taasba weeye marka marka la eego in wahabna waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waama ugu dambeeyey kitaabkeenna bukhaari iyo ibnu maaja kitaabkiisuu ku sugan yahay saduqna xaafid waa kaba cabira ama awowgii moxamed ibnu qays waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa waana nin hiqa ah oo isaguna bukhaari adabkiisana uu kaga wariyo markaas kolley muslimiyana way ka wariyaan laakiin saxiixiisa kama wariya lakiin waa nin hiqaan leenahay oo labada nin waa isu awow wahab ibnu ismaaciil ibni moxamed ibnu qays awowgii moxamed ibnu qays baanu kaba warinayaa kolley labadooduba waa atbaacu taabiciintae midna waa kuwii ugu dambeeyey midna waa kuwii ugu horreeyey ugu waaweynaa taas bay tay ama ninkan ka dambeeya abuhindi nilhamdaniyu waa nin inaga inagu cusub eh oo halkan aynaan hore usoo marin kolley kitaabkeennana waa ku sugan yahay aladab اlmufrad malaa nasaa-ina musnad uu leeyahay oo cali axaadiistiisa uu ku khaas yeelay musnadu calina waxbuu kaga wariyaa waa inta uu kutubtan usuusha ah iyo wixii raacay markaa kutubta kale aimadaasi leeyihiin uu kaga sugan yahayba magaciisa xaarits ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaah waa nin reer kuufa ah waa nin isaguna kolley ay moxamed ibnu qays isla dabaqa yihiin oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaaya laakiin waxaan leeyahay magaciisa abuhindin ilhamdani xaaris ibnu cabdiraxmaan ayaa magaciisa la yidhaha xaaf ibnu xajarna maqbuul buu isaga kaba cabira bal taas laakiin waxaa ka dambeeya can abi dabyaan waa nin kale kolley horeynuu soo maray isaga kitaabka mar hore dee laakiin waa xagaagii oo dhan baan kala maqnaynba xusein ibnu jundub baa la yidhaha waa taabici weyn waana nin hiqaa weeye abu dabyan aljambi oo xusein ibnu jundub laba yidhaaho taas wey kolley kitaabkan sharaxa dee keliya uu leeyahay bal waxyaalo kale imaka haba jir jireen ay fadlullaahi samad lagu magacaabo dee isaga ay barhkoodna raggii kaba dambeeyena barhkood ka soo qaateen ayaa waxaa ku sugnayd inay ka dhigeen abu dabyan alqurashi oo cumar dee waa kanoo waxbuu ka warinayaa waana nin majhuuloon la aqoon ninkaasi oo cumarna wax ka wariyay laakiin waxaan leenahay taasi ma jirto oo ninkaasi riwaayo ma laha kutubteennan kuma laha oo xaafid ibnu xajar iyo xaafidulmiziyana waxay u dhigtaan tamyiis marka ninku aanu riwaayo lahayne laakiin nin kale isku mid yihiin ama isku shabahayaan uu meesha jiro intay tarjamadiisa soo dhigtaan bay raaciyaan ramsi uma sameeyaane tamyiiz macnaa waxa loo sheegayba waa si kaa kale ay isku midka yihiin ama isku magaca noqdeen isku kunyada noqdeen looga sooco macnaa riwaayo meeshan kuma laha ninkani waxa weye sida kitaabka miziba kuba sugan iyo waa ninka aynu horeba usoo marnay hiqada ahaa ee xusein ibnu jundub laguba magacaabo ninkaas baa qaala wuxuu yidhi qaala lii cumaru bnu lkhaaabi cumar ibnu lkhadaab baa wuxuu igu yidhi yaa abaa dabyaana abaa dabyaanow kam cadaa'uka waxaad qaadato waade matalan cadahaagu imise weeye kale waqtigii dambe dee fay ibatay ee khanaa'imtii ay bateenna dadkii muslimiinta ahaa waa cahdigii cumar iyo intii ka dambaysayba wax sanawiyan loo siin jiray waa waxaa cadaa ay ka cabiri jireen waa wax laysa siiyo baytulmaalka ay kaba qaadan jireen baa jiray kolley cumar baana bilaabay oo isagu markuu dawaawiintaa sameeyey dadkiina isagoo maraatib kaba dhigay oo la kala badnaa xaggaasoo la kala in loo kala badnaa xagga waxaa la qaadanayo dee muhaajiriintii iyo bal markaa raggii oo dadkii hore iyo zawjaadkii rasuulka ilaahi iyo waabay ka in badnaayeen iyo ahlalbedriniye bal taas baa jirtay haddaba wixii uu baytulmaalka isagoo sanawiyan uga qaadanayuu weydiinayaayoo imisaad qaadataa oo caddahaagan ee baytulmaalka lagaa siiyaa uu yahay dee ilaa reer miyigaa la gaadhsiinaye qultu waxaan idhi xataa carruurtii yaryaraydna dee taas bal markii dambe cumar ilmihii dhashabana waxbuu u kordhinayey waqtigaasuu qoyskiisa uguba darayay walow marka hore markuu dee naaska laga daayo iyo uu u bilaabi jiray cadaa ama waxsiinta reerkooda loogu daro ee markii dambe ilmihii dhashona waaba uu markaa u bilaabay kolley qiso macruuf ahayd oo habeen isagoo magaalada ku dhex wareegaya arrin la kulantay daraaddeed ayuu dee taas ay markaa dee aduu markii dambena uu dee u kordhiyay oo uu uga dhigay in ilmihii dhashana inuu waxbal matalan cadda uu ama dee wax ku yeesho reerkoodii looguba daro qultu waxaan idhi alfani wakhamsu miatin waa laba kun iyo shan boqol kolley waa daraahimtii danaaniir maaha laba kun iyo shan boqoloo dirham ayaa caddahaygu iyo waxaa anugu aan qaataa baytulmaalka aan ka hela uu yahay qaala lahu cumar baa ku yidhi yaa abaa dabyaano abaa dabyaanow ittakhid waxaad samaysataa de wa xoolo roomba kolleyna shaqadiisii keliya wixiisii keliya wixii u kalu helayeyna waa leeyahy hadduu isagu jihaad ka qayb galana khanaa'imtii gaarka ay u qaadanayeen kaasna waa helayaa ee intani waa caddihiisa aad baytulmaalka lagaba siinayay iyadoon wax kale la eegin ittaqid samayso oo waxaan waxaad kabadh samaysataa min alxarsi beero iyo wasaabiyaai saabiyaa waa macnaa waxa weeyaan waa nitaajkii oo waa xoolahan tarmaye weeye oo waxa weeyaan waxaan dee inayma sii socon doonaan wax kalaa iman doona khulafadu kuwanun ma ahaan doonaan ee waxaad ka samaysataa ood yeelataa xarsi waa zarac iyo waxyaalahaas iyo wasaabiya waa nitaaj oo waa xoolahan dee tarmaya sia adhigii oo kale iyo ama xoolihii kale tarmayay kuwaa ka dhaqo oo si aad dee ugaba maarantid caddahan iyo waxyaalahan sugitaankiisaba aada ugaba maarantid min qab min qabli an ta an tariyakum intaanay idin madax idiin noqon oonay idin tawaliyiin ikilmatu qurayshin quraysh nimankooda dhallinyarada ah oo laa yucaddu marka aan lagu tirinayn alcadaa-u caddahii laysasiin jiray baytmaalka lagaba qaadan jiray macahum iyaga macooda maalin xoolaba aan lagu tirinayno ama way sii dee ay doonaan bay ugu tasarufayaan way goynayaan oo dadkii xaqa ugu lahaabaa ay ka qadinayaan hadday doonaan cid kalena wax badan bay siin kii xaqa u lahaana way ka qadinayaan waxay iman doontaa aharadaasi intaanay aharadaasi iman oo qilmada jamcu ghulaamin wayo oo dadkaa dhallinyarada ah ee dee quraysheed markay dadkan waaweyni tagaan ay khulafadu tagto markay umaro noqdaan iyagu ay noqdeen kuwa wax bixinaya ama wax mancee iyo baytulmaalkii gacantooda uu kuba jiro sii toosnaydna marka aanay wixii u maamulahayn oy dhici karto inaanu caddihiaasiba aanu jirin yaraado meelo kale ay mariyaan oo kale intaanay taasi idinku iman wax ka samayso oo xarsina yeelo maxalushaahidkan kolley malaa dee baabku uu ka khaasnaa waxyaalahan imika axaadiisa inooguba yime asaabiyaana waxaan leenahay waa annitaaj ama kahrata annitaaj baa lagu magacaabaa oo waxa weeyaan waa waxyaalahan dee tarmaya ee xoolaha ee umuuraha dhaqa ayuu leeyahay intaanay taasi iman dee kolleyna arrinkan uu sheegayo way yimaadeen hoodee fay iyo wuxuu noqday duwal wax dee dadka qaarkoodun laba siiyo dadkii kalena lagaba qadiyo kolleyna dee waxaa la arkaa inuu rasuulka ilaahay waxyaalihii u kaba maqlay kaba qaadanayo ansaar waa kii rasuulka ilaahay gaar ahaan ulaba dardaarmay inay dabadii heli doonaan aharo oo dee waxa weeyaan wixii ay xaqa u lahayn laga qadin doono oo dad kale inta loo eexdaba iyagii laba layska iloobi doono lagaba qadin doone uu amray inay sabraan oo kale xaggan kalena bal maalan waxaa kaloo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu yihi ummaddayda halaageedu waa calaa yaday khilmatin min qurayshin sida xadiidkii abu hurayra warinayo oo kale waa dee waxyaalihii markii dambe yimi ee dee khulafadii raashidada ahi ama mucaawiye dabadeed umuurihii markii dambe muuqday taas baabay arrintu tahay haddaba wuxuu leeyahay waxaan imikaad qaataa wax fiican weeyaane bal umuuraha caynkaasa oo aad ku kaaftoomayso aad kaga maarmaysaba ku dee isagu amiire iyo waali iyo cid kaleba aad kaga maarmaysa markaad yeelato kuwa ka samaysoo yeelo taasi waaye oo dee imika intaan dee waxyaa ha ku talagelino caddahan inuu kuusii socdo iyo arrintu ay tan ahaatee xoola iyo waxyaala kaba samaysa aad kuba maaranto taas baa adigu cumar kalamkiisani waa ninkan kule u bal amraya xdثna محamed بن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شعبة qال سمعت أbا إسحاq qال سمعت عبدة بن حزن يقول تفاkخر أهل الإبيل وأصحاaب الشhاي xadiidka sanadkiisa inta hore oo dham abu isxaaq waa abu isxaaq sabiici waana dhammaan dad aynu soo wada aragnay bal dad iyagu waxa weeyaan wada xagga axaadiida ayma ku wada a weeyaan dadkii riwaayadoodna ay badnaydna weeye amaa ninka ugu dambeeya ee cabdat bnu xasniya xadiidka soo naqlinaya nasr bnu xasninna waaba halkaa cabda laba yidhi waa nin suxbadiisa laysku khilaafsan yahay oo waqtigii rasuulka ilaahi waa soo gaadhaya laakiin ma la kulmay mise lamuu kulmin xagga suxbadiisa inuu saxaabi yahay waa wax layskuba khilaafsan yahayoo abulwaliid baa kunyadiisu ay tahy waana nin reer kuufa bal xadiidkanna waa ninka inoo warinaya xadiidkan keliyaanu kitaabkeennan ku leeyay bal kutubta kalena ee usuusha iyo waxyaalahan kale ee raaca ee mu'alifiintan usuusha ay leeyihiin waxba kuma laha wax riwaayo kale uu ku leeyahay ma jirto keenana xadiidkan buu ku leeyahay waana nin baan si aan sheegayo mukhtalafun fii suxbatihi bal xadiidka inoo warin doonana waan arki doonaa kolley macnaa xadiidka taasi laakiin axaadiid kaloo saxiixa ayuu inooguba sugayo aada u mashhuure wuxuu yidhi marka abu isxaaq asabiici cabdat bnu xasnin baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo tafakhara waxa isu faanay ahlulibili dadkii geela dhaqanayay iyo wa asxaabu shaai dadkii adhiga dhaqanaya asxaabu shaa ayaa isku ufaanay faqaala nebiyu oo markaa dee qolo kastaaba iyagaaba wax sheeganaya dee kuwana fakriga iyo khuyaladaasi waa dadka uu kuba sugan yahay ilaa man raxima rabuk marka la eego geela dadkaa dhaqda ama geel badan ma haddee nin hala yar leh waa dadkaa geela badan iyo waxyaalo leh laftigaa fadaadiinna macnahayaashii laguma fasiray kaas baa kaba mid ahaa waa malikulmi-ina min alibl faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi bucitha muusa muuse waa la soo diray walxaal huwa raaci khanamin isagoo ah mid adhi raaca adhi buu raacay waqtigaa dee bal xataa marka uu isaga waxyigu uba yimi wuxuu kaba yimi ee bal waxa weeye shucayb ama nebigii ilaahay shucayb baa sidaa dee waxa weeyaan walow qur-aanka dee sariixaan inuu shucayb ahaa ay aanay ugaba sugnaynbe bal madyan dee waxa kii kaba soo noqday isagoo tobankii sannadoodii adhiga raacayee dhammeeyey oo markaas waxna watay dee reerkiisii watay baa waxyigu u yimi oo masar ku soo jeeda wa bucitha daa-uudu nebi daa-uudna waa la soo diray walxaal huwa raaci khanamin isagu uu yahay mid adhi raaco wuxuu isna soo maray nebi daa-uud oo ilaahay nubuwo iyo meliknimo isugu daray dee adhi inuu raacitaankii wuu soo maray wa bucithu anna waa laysoo diray ana anigu walxaal ana anigu arcaa aan raacayo khanaman adhi liahlii ehelkayga aanu raacayo biajyaadi meesha ajyaad la yidhaha waa meel imaka axyaada maka kaa mida kollay safo dhinaceeda ah taasba weeye imaka xayi saasaaba jirta laakiin bal ajyaad meeshaa lagu magacaabo ayaan reerkayga ama ehelkayga adhi uguba raacayay oo halkaasaabaan adhi ku raaci jiray oo anna waan soo maray buu leeyahay rasuulkii ilaahayo waxa weeye waan ana adhiga waan raacay oo waa la anna waa laysoo diray anigoo adhiga raacaya bal xadiidku si aan sheegayo in waxa weeye kollay dee ninkan unbaa ah ninkaas suxbadiisa la ysku khilaafsan yahe dee isaguna sidiisa fiqa ayuu u noqonayaa waxaana jirta xadiid dee bukhaari uu wariyey kollay kitaabulijaariya meelo kaleba uu ku wariyo dee xadiidkii macruufka ama bacatha allahu nebiyan ilaa racal khanama imaka saddex nebi unba halkan inoogu sugan lafdigu xadiidku ku yimi ilaahay nebi ma soo nebi kastoo ilaahay soo dirayba wuu soo maray adhi inuu raaco oo markii rasuulkii ilaahay taa yidhi bay asxaabtiisa ku yidhaaheen waa anta adiguna miyaad adhi raacday oo wuxuu yidhi nacam kuntu arcaaha calaa qaraariida liahli maka macnaa waan raaci jiray oo qaraariid waa jamcu qiraadin qiraadna waa marka diinaarka oo kale ama dara la sarifo ajsaadiisa yar iyo sulaadidiisa taas baa qiraad lagu magacaabaa walow waqtiga caynkaasa anay reer maka inta badan taa anay oqoon oo diinaarka ha yaqaaneena laakiin qaraariidaas xadiidna uu kuba yimi rasuulka ilaahay markuu masar sii sheegaya in la furan doono masar baa laydiin furi doonaa waana dhul yudkaru fiiha alqaraariidu macnaa way isticmaalaan weeyo qaraariiddaa laguma yaqaanaaye laakiin dee haddana kolley oo wax malaa dee iyaga agtoodana ay wuxuun kaba jireene qaraariidda waxay ku fasireen kheyraadkii oo ah ajsaada dirhamka barhkood baa ka dhigay mowdic iyo makaan iyagoo arrintaa aan sheegay ee raacaya ama xujaysanayo ah inaanay reer maka waqtigaa qaraariid aqoon masr iyo waxyaalaha markii dambe looguba tegay uunoo aanay bal matalan iyagu aanay aqoonoo meel bay kaba dhigeen laakiin haddana dee meel qiraad lagu magacaabo qoloydii amaakintu iyo laba garanayo ama ay soo naqliyeen baan jirine bal qaraaryd aan nidhaahno waa ujro uu kaba qaadanayo arigaa uu raacayo kuba qaadanaya halkana ajyaad waa makaankii iyo mawdicii oo halkaasaan ehelkayga ugu raacayo de ehelkiisa hadduu raacayo wax kama qaadanayo iyaga uu jire muhimku waa inuu soo maray in adhi raacitaankii cibaarada xadiidkaasi dee lafdigu waxaa lasoo diray isagoo raacayo daahirku uu yahayba waqtigaa isagoo ficilka ama xirfada iyo shaqada kuba jira inay waqtigii nubuwadu gaadho lasoo diray kolley taasi maqsuud maahe waa inay soo mareen inu adhi raacayo aanay waqtigaa waxyiguuba yimi aanay dee hawshoodu ama shaqadoodu tan noqoninba ee wuxuu horreeyo rasuulka ilaahay waa yaradiisii wuxuu horreeyey intii uu yaraa weeye ee markan dambe waxyiguu yimi ama uu soo dhowaaday dee may ahayn arkan xirfo uu leeyahay ama wadiifo iyo shaqo uu leeyahay may ahayn kolley ambiyada kalena nebi muusena waqtigaa waa kaba yimi ee waxa weeyaanun way soo mareen adhi raacitaankii ambiyadu way soo wada mareen ama rusushii ilaahay uu soo diray bal xadiidku waa ta iyada inooguba sugan xaggan in marka la eego in tanna kollay xikmada ku sugan culimmadu ta yidhaahaana adhigu marka la eego xayawaankii kale la dhaqaniisa geeliiyo waa ka daciifsanye waa ka tamar daran yahay naxariis badan iyo sabir iyo adkaysi marka la eego kaxayntiisa iyo ururintiisa iyo isugeyntiisa iyo sibaacdan yaryar ee bal matalan isagii dee cunaysaba dacwoiyo wixii kaba sii weynaayo laga daafaco laga ilaaliyo tuugii lagaba ilaaliyo waxyaalaha caynkaasi waa wax u baahan dee sabir u baahan u baahanna adhig iyo xagga marka la eego umuuraha iyo si loo dhaqaalaynayo shafaqo siyaadiya naxariis iyo debacsanaan ruuxu inuu yeesho haddaba ilaah baa subxaanah wa tacaala iyaga ku ilhaamiyey oo tan si ay bal matalan horta dabiicada sabirka iyo shafaqada iyo adkaysiga iyo umuuraha caynkaasi ariraaca kaba imanaya ay khuluq iyo caado ugu noqoto ariga ay maamulayeen ama ay dhaqaalaynayeen dabadeed ay iyagoo dee caadadaa yeeshay ummadaha ay dee noqonayaan ay risaaladiina gaadhsiinayaan maamulkii ay maamulayaanna taas de inay khuluqa fiican iyo caadada iyo sabirka iyo shafaqada iyo tawaaduca si waxyaalahaasay soo kasbadeene barti ay uguba sahlanaato oo bal matalan waa umuura waxaan ay loo iyaga tani xikmadda kuba sugani waa markii dambe dee inay u fududaatoy u sahlanaato waxaan iyaga laguba kalifay ee ah ummadaha maamulitaankoodu haddaanay umuuraha soo marin waxaa dhici kar laydba dadka dabaa'icdoodu kala duwan tahay ee de waxa weeyaan kala wadajeeda iyo maamulkooda iyo bal matalan u sabirkooda iyo iyagii bal matalan unaxariistooda inay kuba adkaato bal xikmada kollay kuba sugani waa taasee xagga adhi raacitaankiisa iyo ambiyadu inay adhi soo raaceen markii dambena de waa tan waxyigii uba yimi oo akhlaaqda kala duwan ee aan soo tilmaanay baa laga kasbanaya laga faa'iidaysanaya adhiga raacitaankii tiina waa tii u sahlaysay u fudaydinaysay waxaan markan dambe lagu kalifay inay u qumaanba iyagu baablcarabiyati waa reermiyinimadii weeye ayuu baabkeedii iyo wixii kuba tacalluqsanaa waa alcarabiyati maka halkan kollay saxiixiis oo kale wuxuu kaba cabirayaa inuu xadiidkani ku soo arooriyaba ani atacarub waa iyadoo reer miyi la noqdo laga taga magaaladii oo miyi la iskaba dego bartaa wixii kuba yimi ayuu baabkiisa yahay oo waa iqaamatu rajuli fi lbaadiya bacda an kana fi lqura maaha marka hore dee ruux baadiyaa ku dhashay halkaa deganaa halkii uu joogay unka loo jeeda waa ruux magaalo tegay sida dadkii soo hijrooday oo kale madiine yimi ee sooba degay oo dib ugu noqda reermiyinignimadii ay kaba yimaadeen dib ugu noqda taasba bal wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna abu cawاnة عan cmر بn abi سلمة عan abiهi عan abi هurayraةa qال أنh qاal abu cawaana wadax بn cabdالlah lyashkuri horeynu usoo maray isagana cmar بn abi سلمة abu سلمhan uu isaga waa abu salamata bn cabdiraxmaan ibni cawf weeye waa taabicigii macruufka ah ee fuqahadii kaba mid ahaa waaweyneyd iyo culimadii waaweyneyd cumarna waa inankiisi oo isna madiino waqti qaadi ka noqdo waxaan filayaa dikrigoodu labadaba horta abu salama waa inoo horreeyeybe laakiin cumarna waa inoo horreeyeyba marka in abu salama ka warinaya waa nusqooyinka qaarkood bay can abihidu ka dhacday ee cumarna ma aha in isagu toos ugama warinayo aharkan abu hurayre aabihii abu salama ka warinaya abu hurayre dadka ugu riwaayo badanba isaga iyo abu saalix iyo marka la eego abu hurayre asxaabtiisii la kulantee la mujaalasootay axaadiidiisa naqlisay dadkii ugu badnaaba weeye oo haddaan eegno kutubtan lixda ah ee dadka isaga abu hurayre kaba warinaya dadka ugu badan buu ku jira abu salama marka cumar aabihii abu salama uu ka warinaya nusqooyinka qaarkood ha kaba dhacay taasi abu salamahaasna abu hurayra kaba warinayaayo qaale wuxuu ihi abu hurayra alkabaa'iru dunuubta waaweyne sabcun toddoba weeye awaluhuna ka ugu horeeya alshraaku billaahi ilaah loo shariig yeelo weeye dee isaga akbar alkabaa'ir ah waana kaas dee ruuxu hadduu kuba dhintana ilaahay subxaana wa tacaala anuuba dembi dhaafahayn ruuxa ilaahay u shariig yeelay ee dembi lagu dhaco waa dembiga ugu weynba kaasa waqatlu nafsi naftii oo la dilo macnaha de waa bikayri xaqina waa naf oo la dilo muxtaram oo xaqdarro iyo gardarro lagu dilo taas baa iyaduna ah dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn kaba mid ah warabbi waa dee bacda shirki billaahi baabu iman waana taa qur-aankaba ee suurat lfurqaan iyo laba sirayna kuwa waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhira walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq marka waa dembigii soo raacayay alishraak biاllah waramy lmuxsanaati dumarka dhowrsoon ceebayntoodii la ceebeynayay ee la qadfayey waa haweeney aan xumaan lagu ogeyn oon xumaan samayn oo markaa dhowrsoon oo waa zaaniyad laba yidhaaho oo taas macnaha waa hadalkan la fudud khaasatan dumarka oo kale dee iyagoo isla ciyaaraya ay waxaan iskuba sheegayaan waa dembi aada iyo aada u weyn oo ruux muxsana ah dhowrsoon oo la yidhaha zaani baa tahay ama raga noqdo ama dumar haba noqde dee waa dembi weyn bal waxaan u keenaa xad laba xadoo dee waxyaalahan xadda gaarkaa leh qur-aanka inooguba sugan ayuu leeyaho ruuxii isagu dee la qadfay hadduu isagu soo dacwoodo waxa weeye arrintiina ay caddaato siddeetan ulood in lagu dhufto waa taa naska qur-aanka inooguba sugan tahay haddaba waa dumarka almuxsanaati alkhaafilaati almu'minaat ceebeyntooda zina lagu ceebeynayo waa isna min akbar alkabaa'ir ama dunuubta waaweyn weeye waalacraabiyatu bacda alhijra kolley dee alfiraar yowma azaxfi iyo aklu maalilyatiim iyo aklu riba iyo waa qaybihii kale raacayay waayo halkan imaka inooguma dhammee waa qayb baa inooguma xusan xataa toddobadii marka walacraabiyatu bacna waa reerimiinimo lagu noqdo iyo tacarum bacda alhijrati intii lasoo hijrooday dabadeed wey oo dee waqtigeennan horta maayo waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hijradu waajib bay ahayd horta wixii fadxu maka ka horreeyey si ay dee muslimiintii ay u badiyaan cadadkoodii u badiyaan jihaadadii ay uga qeyb galaan iyaguna ay diintii ay bartaan oy fahmaan oo rasuulkii ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay la joogaan taasi waajib bay ahayd in la hijroodo haddaba dadka iyagu soo hijroodayna inay dib ugu noqdaan guryahoodii bal xataa kuwii maka kaba yimi baan loo ogolayn inay maka dib ugu noqdaan iyadoo hijradiiba joogsatay oo ay halkii kaba noqdaan oo bal maalan taasi wax u bannaan may ahaynba dembi weynna way ahaydba haddaba taas weyn haddii bal maalan xaalo taasoo kale ay dhacdo oo dee maalan saasoo kalena xukumku waa imanayaaye laakiin haddii ay dee waqti fidna intay timaado ruuxi magaaladii uu joogayeyba uu ka baqanayo diintiisii inuu kaba fidmoobo ama fidno caam oo dhacday uu kaga badbaadayo baadiye inuu tagayo taasi baab kaley noqonaysaa ee waa dadkii iyagu soo hijrooday makaa bacda alhijra aynooguma qoran atacarub hijradii dabadeed intuu soo hijrooday dabadeed in dib loogu noqdo halkii uu ruuxu kaba yimi wixii uu soo hijroodayba uu fara kaba qaado reermihii uu kuba noqdo taasi waxay weeye tacarubka caynkaasi wuxuu noqonayaa isaguna min alkabaa'ir waa dunuubta waaweyn buu kaba mid yahay oo dee kol hadday soo hijroodeen oo dee umuuraha loo soo hijroonayana waa ta aan wax kaba sheegnaye inay ka noqdaan waa nagsi ay hijradoodii burinayaan oo ay ka laabmayaan taasi wax bannaan may ahayn dembi weyn bay noqonaysay bal haddaba taa weeye walacraabiyatu bacda alhijrati hijraduna dee waa taa daar kufri lagaba imanayo ee dee daartii islaamka laba imanayo isagiida bal maalan taas baa hijro la yidhaha walo imaka dee magacii isbedelay oo alfaada xaqaa'iqda sharcigeed oo si albani ba yidhaha raximah llahu tacaala oo dee kii isagoo dhul gaalo kuba socday imaka waa hijroonaya iyo hijro laga cabiray dee tani maaha noocan tacarubkan baabay noqonaysaa iyo dee wixii aan daruuro ahayn tacarubkan iyo acraabinimadan iyo tan baabe in lagaba cabiro mooye in la yidhaha hijiro laga cabiraa taasi kolley waa waxyaalihii dee xaqaa'iqdii sharciga ahayd iyo alfaadihii shareecadii ay iyo dee beletala macnaha gaarkaa lahaa oo dee wax kale oo ka duwan oo ka fogba dee laguba idlaaqay ama taas baabay noqon waxa weeye ama taqarubha laga cabira siay barhkood ha kaba cabirayeene haddaba alacraabiya bacda alhijrana dunuubtaas waaweyn bay ka mid tahay waxaana dee kolley xaaladuna waa ta aan soo sheegnay oo bal maalan markay xaaladu taa tahay weeye ruuxii baadihiisii iskaba joogay ama iminkao kale ruux hadduu walow dee ay noo soo socoto waxyaalo xataa dee magaalooyinkii fadilaya isagoon fidno ka baqanaynu iska dagu baadiyihii u baxo dee imaka waqtigeennan ina umuurahaasi ma jiraan imaka maaha in la odhanayo kabiiru ku dhacay ama dembigaasu kuba dhacay haddii fitna ay jirto oo meesha lagu badbaadaaba iyaga ay noqoto lagaga badbaadaya fitnadiina taasi dee waxaabay noqonaysaa si bacdigood ama dadkii hore barhkood ay doorteenba wax dee waxaabuu noqon fitnadii lagaga badbaadayo laakiin markaanay umuurahaasi jirin weeye walacraabiyatu bacda alhijra baabu saakin اqura qaryooyinka kuwii degayey bal wixii kuba yimi alqoraa jamcu qaryatin weeye kollay qaryooyinkii oo dhanna ma wada aha ee waa qaryooyinka gaarkood ee bal xadiid idbaa inoo soo socdee wixii kuba yimaaba baabkiisii weeye xadaثna أحmed بن cاaصm qala xadaثna xaywaة qala xadaثna baqiyaة qala xadaثanii صfwاn qala samictu rashid bna sacdi yaqulu samictu hawbana yaqulu qala lii rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm xagga bal axmed ibnu caasim kolley waa sheekha bukhaariya xaywahana waa xaywat ibnu shureyx hore iyo baqiyat ibnu lwaliid iyo hore inu soo maray safwaankana safwan ibnu camrin baa la yidhaahaa waa nin isaguna reer ximse aha ama reer shaam aha taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo hiqa a weeye waa khaamis ama kuwii taabiciinta ugu dambeeyey waana reer shaam weeye safwan ibnu camr taas wey ibnu harim wuxuu ka warinayaana qaala wuxuu uhi samictu raashida bna sacdi ninkana isna waa nin hiqa oo isna taabici laakiin wuu ka weyun waa taabiciintii dhexe dabaqadii xasan albasri iyo waa nin hiqa ah oo isaguna reer ximse magaaladan dee suuriya kuba taale akhbaarahana kuba jirtay ximsa ayay degaankoodu labadoodaba ay wada ahaayeen bal ninka raashid baa wuxuu yihi samictu thawbana waa mawla rasuulillaahi salى اllahu alيyه wasalam saxaabigii rasuulka ilaahi mawlihiisa ahaa yaquulu xaalu ku qowlay marka wax ka horeeya maxaa ka horeeya okay ha de waad furdaa waad malayn de kan aqriyayo nimanka waa kii aad aqriya waad sheegaysaa samictu axmed ibn caasim waa kan ka bilaabeen samictu thawbana yaqula qaala lii rasuul llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi laa taskun ha degin alkufuura waa qaryooyinka iyo tuulayaasha fog fog weeye durugsan ee cidda martaaba ay yar tahay alkufuur jamcu kafrin weeye reer shaamna lafdiga kafri waxay kaba cabiri jireen qaryaday kaa cabiri jireen oo qaryada de laakiin imaka halkan waxa weeyaan waa qaryooyinka aada u durugsan magaalooyinka ka fog meeshii dadkii ahlucilmiga ay isugu imanayeen ka dheer cid wax kuu sheegtiyo cid aad wax weydiisaba aanad kaba helahayn ee jahligu u qaalib yahay dee meeshii jahligu hadduu ku batana bidcooyinkii iyo waxyaalihii kaleen toosayn ama sharciga khilaafsanaabaa ku badnaanayo dhib yaraan loo qaadanaya haddaba meelaha durugsan ee jumco iyo jamaacaba kaba dheer qaryooyinka naa'iga ah taas ha degin laa taskun ilkufuura meelaha kufuurna waa jamcu kafrin baan idhi sida qabrun qubuur looguma jamciyo darbun durub baa kafrun kufuur looguma jamciyey waana istila isticmaalkii reer shaamo iyagu ay qaryadaba kafri ay ku magacaabayeen faina saakina alkufuuri waa qaryooyinka durugsan fog ee meelihii dee ahlu cilmigii iyo dadkii cul ka fog ee kaba dheer ruuxa degani ka saakin اlqubuuri xabaalaha ka degan oo kalu laba mid yahay waa xaggan dee jahligan iyo khayrka la-aantan oo kale meel jumco lagu oogayo maaha meel jamaaco lagu oogayo maaha meel cid ade waxa weeyaan xataa wax weydiisa masale kugu timi aad ka helaysa ma aha bal maalan haddaba in ruuxaasi dee wuxuu la mid yahay kaa meydka oo kale kol haddaanu in jumcooyin iyo jamaaco aanu helahayn cid wuxu sheegto wuxuu ka bartay aanu helahayn meeshuna ay kaba durugsan tahay dadkii toosnaa iyo bal matalan la kulankood iyo waxyaalaha ay kaba dheer tahay xaaladeedu tan weeye qaryooyinka aada u durugsan ee fog ee xaaladoodi iyo sifadoodu ay taa tahay hadegin ayuu rasuulka ilahi laa taskun ilkufuura faina saakina alkufuuri ka saakina alqubuuri qaala axmedu axmedku waa axmed ibnu caasimkii imika xadiidka matnigiis sanadkiisu inoogu bilaabmay ee sheekha bukhaari ahaa kaa weeye axmed ibnu caasim oo abu muxamedin ilbalki kunyadiisu ay tahay ayaa wuxuu yihi isagoo wuxuu fasiraya alkufuuri alkufuuru alquraa kufuurku waa jamcu kafrine waa qaryooyinka xadaثna isxaaq qaala akhbarana baqiyaة qaala xadaثanii صafwaan qaala samictu rashid bna sacdi yaqulu samictu hawbana qaala eeg waa sanad labaad oo xadiidkii yeeshay waana xadiidkii inoo horeeyey uun markii hore bukhaari axmed ibnu caasim buu ka wariyey imika isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahaweyh buu kaba warinayaa barhkood baa halkan qolooyinkan arkay tacaaliqdooda isxaaq ibnu ibraahim ibnulcalaa bay ka dhigeen oo isna sheekha bukhaari uuna laakiin dee isagu waxaa la macruufo dee isxaaq ibnu ibraahim inuu kitaabkan dhexdiisa baqiyo kaga wariyo waa ina rahawey marka markii hore baqiya iyo bukhaari laba nin baa u dhexeeyey axmed ibnu caasim iyo xaywa iminka baqiye iyo bukhaari waxa u dhexeeya isxaaqood marka waa halkan ay yidhaahaan sanadka caaliga ah oo markaan dee sanad caali iyo sanad naazila macnaa sanadku waa iminka sheekhan bukhaari ilaa saxaabigii sanadkii xadiidkaa la odhanaya markan uu tiradiisu yar tahay inta saboo kale bukhaari iyo rasuulka ilaahay u dhaxaysana sanad caali uu noqonaya waa sanad sarreeya markay tiradu badnaatana sanad naaziluu noqonaya kitaabkeennana cashar dhaweyd baynu soo haynay xadiid saddex keliya rasuulka ilaahay iyo bukhaari ay u dhexeeyaan waa inta ugu caalisan intaa in ka yar suurtagal maaha in waxaana dee kolkol saxiixa da kan dee toddoba iyo waan kuba soo aragnay saxiixana ilaa sideed iyo sanad naazila oo bukhaari iyo rasuulka ilaahay u dhexeeyaan sideed iyo way gaadhaa dee muslim oo kale ma laha saddex afar baa ugu yar oo waana xoogaa boqolaal xadiis baa noocaasa bukhaari muslim iyo rasuulka ilahay inta udhaxayse ugu yar ee u dhaxayn kartaa waa afar laakiin markuu sii kordho ilaa sagaalna muslim waa la arkaa sagaal iyo iyo rasuulka ilaahay udhexeyn haddaba sanadku markuu tiradu yar tahayna na caali bay odhanayaan waa sanad sarreeya in marka kalena naazil bay dhahaan ka caaligaanay fadilaan inta badan haddaan ka naazilka kuwaadiisu ruwaad raggaa hore ka qiimo badan oo hiqada iyo dabdiga iyo waxyaalaha kaga horeysa aanu ahayn marka imika markaan eegno tiradii hore iyo tiradani dee waa inta dambe waa iskaga mid eh nin bay isdheeraanayaanoo san bay caaliya naasir waana san suu soo celiyey qaala wuxuu hi akhbaranaa baqiyat markaas qaala xadaanii safwaanu inta kale waa raggii hore un samictu thawbaana qaala thawbaan ibnu bujduud mawlaa rasuulilaahi sala allahu alay wasalam aan maqlay isagoo yihi qaala liya nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa igu yidhi yaa thawbaanu thawbaanow laa taskuni اlkufuura faina saakina اlkufuuri ka saakini اlqubuuri waa xadiidka imika aan kaba soo baxno baablbadwi ila اtilaac qaryaha degin iyo alcaraabiya bacda alhijra iyo de waxaaba dhici karta ruuxu inuu u qaato baadiyaba lama tegayo baadiyaba la iska ilaaliyo taas marka la eego taa kabaairta lagu tiriyna waa ta aan soo sheegno nin soo hijrooday oo rasuulka ilaahay xaggiisii uba soo hijrooday ama daar kufri kaba soo hijrooday iyo meel jahliya waxyaalahaasoo dib ugu noqdo jahligii iyo wixii dib ugu noqdo ama hijradiisii buriya taasi waa taa dee dembiga ahaydba ama taa horaynu soo maray waxa weeye ama iyadayn markan dee ruuxu hadduu dee meel saas soo durugsan arrintiisu ay noqoto had iyo goor dadkaa baadiyo cilmigan yar daraaddeed iyo dabiicadan ay kuga nool yihiin kolley qaswo qalbi iyo engegna qallafsanaan iyo waxyaalahaas iyo jahligaasna marka magaalooyinkii la eego uu kaba badan yihinoo dee sida xadiid baa tirmidi ay wariyeen dee man sakana albaadiyata faqad jafaa ama dee taas ruuxa halkaa dega waa jaafinimo qalafsani iyo engegnaansho iyo umuuraha caynkaasa ayaa isaga xaaladiisu ay noqonaysaa bal taasi way jirtaayo dee dabcigaasna waa jiraayo kolley way kala duwan yihin dee waxyaala ay ku mudan yihiin oo khisaal aan magaaladii iyaga wax weyan kuba sugan oo ay kuba mudan yihiinna waa jirtaa laakiin markay noqoto ruuxu isagoo magaalo joogay inuu baadihiisii ama xoolo ku yeesho ama uu tago ama uu soo joogo ama bal maalan iyadoo uu fidno kaba cararayo halkaa iska dega taas waxyaalahaasoo dhami umuuraha ina an soo maray wax laysu diidaya may ahayn bal iminkana abwaab buu raaciyey iminka taas ama baabkan buu inoo raacinayaa dee umuurahaas ama waxsaasi ay kuba sugan yihin o wuxu uhi baabulbadwi badwiga halkan macnaa waa alkhuruuj ila albaadi ujeeda bixidii loo baxayay ila tilaaci meelaha biyo mareennada ah tilaac waa jamcu talcatin meesha biyo ay masiilka biyo laakiin meel sare ay kaba imanayaane meel hoose u dhaadhacayaan iyo meel xataa hooseba oo dee taasa labadaba waa la yidhaha laakiin shardi tani maahae xadiid lafdigan buu inoo eegayaa bixidii balbaadiyaa loo baxayay wixii kuba yimid xdثna محamed بن الصbاح qال xadaثna شharيك عan المqdاm بن شhrيح عan abيه qaaل wuxuu hi شhrيح بن hani saأltu caiشhaةa caiشhaan weydiiyey can الbadwi bal bixida loo baxayo baadiye iyo reermiinimo taas baan caiشho weydiiyey qultu oo qultu waxaan ihi waa tan su-aashiisii وhal kaana النabiyu slى الlaهu عalيه waسلم yبdو rasuulka ilaahay de madiinuu deganaa kolle wuxuu u baxaaba ama jihaad bay ahayd ama nusug taas bay ahayd bacda alhijraba laakiin awqaadda qaarkeed ama tanazu ha noqoto iyo nasasho iyo umuure ma baxayay yabdudu macnaa yakhruju ila albaadiya ma u baxayay xagga baadiyaha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh qaalat caaisha waxay tidhi nacam ha kaana yabdu ilaa haaulaai itilaac kale xadiidka asalkiisu muslim iyo uu ku sugan yahay lakiin tilaacdan iyo intan baan kuba sugnayn kaana wuxuu ahaa yabdu mid u baxa ilaa haaulaai itilaaci tilaacdan waa jimac tilaac sida aan soo sheegay jamcu talcatin weeye waana masaa'il lmiyah meelaha biyu ay maraan ee ama kasoo dhaadhacaan khaasatan markay sarreeyaan kolkol meesha godadna waaba la yidhaahaa meelahaas uu dhaadhacayo ujeedadu meelaha biyomareennada ama dee daaq iyo waxyaalahaasna ay kaba baxaan ayuu awqaadda qaarkeed tegi jiray maha inuu degi jiray oo uu halkaa xoolo ku dhaqan jiray rasuulka ilaahay waa jiray dee geel ama liqaaxdiisa ahaayo qaabo iyo lagu raaci jiray waa jireen adhi waa jiray iyada oo kale waxoogaa ahaayoo jiray laakiin ma haddee rasuulka ilaahay waktigaa hore mooye uma bixi jirin oo lama soo joogi jirin oo lama degenaan jirin laakiin awqaadda qaarkeed dee istiraaxaan ama waxyaal ahaan meelaha waa u bixi jiray iyadoo tilaacdaa wuu ubixi jiray caaisha saas kaana yabdu ilaha tilaaco dee ruuxii isaga kusoo nasanaya ama u tegaya taas kale ama waxyaala kuba leh ee wixii maaha umuuraha alcarabiya bacd alhijra macno khaasay leedahay maaha macno caama weeye kaana yabdu ilaa haaulaai tilaaci kale haaulaai tilaacna jamcu talcatin weeyo gaaliban waxyaalaha aan caqliga lahayn jamacooda haaulaai lagama cabiro haaulaai wuxuu khaas ku yahay qaaliban ama loo isticmaalaa wixii caaqila ulaaika iyo haaulaai iyo wixii caaqila ama isbishaare markuusan yahay wax aan caaqil ahayn la isticmaalayo oo lagu ishaarayo waxaa luqada badan in haadihi la yidhaha sida dee damiirkii ama mufradadii muanasada ahayd wixii lagu ishaari jiray in la isticmaalo imanka waxay daahirku ahaan la kaana yabdu ilaa haadihi tilaaci taas weeya waa ta badan ama haaulaa iyo ulaaika iyo laakiin waa iyadna luqa jirto kolkol iyadoo wixii aanu caaqilba ahayn jamciisii dee ishaar ahaan ama ulaaika walcisha bacda ulaaika alayaami iyo ama haaulaai laba isticmaalo waa wax dee soo noqnoqde laakiin bal waxaan leenahay dee sidii badnayd ma aha waxa badan iyadoo halkan haadihi oo kale iminka la isticmaalo tan ama ayn haddii wuxuu wax durugsan yahayna wax fog la ishaarayana dee iminka halkii ulaaika la odhan lahaa tilka lagaba tilka la yidhaaho taas wey koladaan wuxuu caaqil ahayn xadaثna abu xafs بn عaliyi qaala xadaثna abu caaصimi عن cمر بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه bal kana waa aar ibyada halkan abu xabs bn caliyina waa imaamkii macruufka ahaa ee alfallaas la odhanayey waxa weeyaan abu xafsin cumar ibnu cali waana nin xaafid ahaayoo raggan kutubta lixda ale dhammaantoodba u wada sheekh ahaa weeye fallaas waa kolley ehe imaka kunyadii iyo wuxuu sheegay laqabkii oo aada ugu mashhuurka ahaa ama nisbadiina ma sheegine magaciisiina ma sheegin abu xafs bn cali abu caasimna waan sooba haynay mar dhaweydba ama de waa kan abu caasim annabiilba can camr bni wahbna waa nin isaguna reer daa'ifaayo o atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa ka mid ah kitaabkeenunbu isagu laakiin kuba sugan yahay sheekiisa marka la eego maxamed ibn cabdillahi bn asnesna kitaabkeenan buu ku sugan yahay waa nin taabiciintii dhexe kaba mida labada waxaa isaga wuxuu kaba cabiraa kan dambe xaafid maqbuul buu kaba cabiraaye laakiin abu xaatim iyo dahabi iyo iyadoo malaa ninkaa hore un mooye cid kaleo wax ka warinaysayna aan lahayn iyagu waxay kaba dhigeen ruux majhuula inuu yahay maxamed ibn cabdillahi bn asiid haddaba wuxuu ahaa waxaan arkay buu leeyahay maxamed ibn cabdillahi bn asiid oo idaa rakiba marka uu fuulo wax walxaawal muxrimun uu muxrim yahay imanka albaabulbud albadwi ila tilaac baa inooguba sugnaa arrinkanna dee baadiye loo baxay munaasabad daahir ah baabkii lama laha aharkani oo maxalu shaahid imaka aan idhaahno waa kanoo baadiye bixitaankeediyo taasi ma jirte laakiin dee ruuxii isagoo muxrima baxay ee maka iyo xaggaa uba soo baxay iyo bilaadii dee waxa weeye nusugii uba soo baxay kolley baadiyana waa maraya baadiyana waa usoo baxo malaa munaasabadu halkaasun bay noqone imaka halkan dee wax intaa dhaafsan inooguma sugnaa haddaba waxaan arki jir aan arkay isagoo marka uu wax fuulu raaxiladiisa fuulo isagoo muxrima wadaca isagoo dhigaya thawbahu maradiisii can mankibeyhi labadiisii garab ka dhigaya wadacahu dhigaya calaa fakhideyhi labadiisa bawdo korkooda anaa waa xaalo un waana nin taabiciya bal ninkaan leenahay bacdigood culimada majhuul bay kuba tiriyeen wixii uu ku arkay unbuu sheegayo markaa uu soo baxay dee magaalada haddii u dhex joogo iyo dad uu dhex joogo meeshii muru'adii iyo sharaftay ilaalinteedii baa keenaysa ruuxu maradiisii inuu sideedii caadigayd uhuwanaado laakiin markaa uu soo baxo dee usoo baxo badnaanad usoo baxo isagoo muxrimo laba go-buu midna guntan iyo midna huwanye kii uu dusha ku huwanaa ayuu halkii uu dee huwanaan lahaayee garbihiisa ustaaraan lahaa ayuu kaba qaadaya malaa laydhs iyo waxyaalahaasoo labada bowduu korkiisa dhigayana kii kale waa guntanye markaasuu bowdihiisa saaraya faqultu waxaan idhi ma haadaa waa maxay arrinkani maxaad san u yeelaysaa qaala wuxu uhi ra'aytu cabdاllahi yafcalu mila hada waxaan arkay cabdاllahi cabdillahigana sanadku waa sanad ciraaqi waa cabdullaahi bn mascuud weeye isagaanu la kulmay cabdullaahi bn mascuud baan arkay oo sanoo kala yeelay isagoo baxay oo debad u baxay dee kole daanu dad dhex fadhiyin oonu dad dhex joogin oo kale raaxiladiisii iska fuushan yahay dee bal markaa isagoo go-iisii sare halka bawdadiisa saa u duldhigay ayaan arkay dee kollayna meeshay ka ixraamanayeyna uma dhoweynba iyagu haddaan dee exraamkiisa aanay qadimin dee cabdullaahina ma qadimahayne laakiin bal taasaan arkay buu ihi bal waxaan leenahay munaasabadu waxay noqon kartaa uun intan ah xagga kol hadduu exraam ahaan kusoo baxay maka iyo xaggaa usoo baxayo dee kollay baadiye usoo baxayna way jirtaa intaase laakiin wax kale oo imika munaasabo ama baabka uu leeyahay aharku ma muuqato baabu man axaba kitmana siri wa an yujaalisa kula qowmin fayacrifa akhlaaqahum bal ciddii jeclaatay sirta iyo qarinteeda dee kollay sirtu ruuxu sirtiisa inuu qarsadaana waaba muhimba iyo waa an yujaalisa inuu la fadhiisto kula qowmin cid kastaba uu la fadhiisto fa yacrifa uu garta akhlaaqahum dabaa'icdoodii iyo waxyaalahaas isagoon warkood sirtoodii ilaalinaya isagoon warkoodii cid kala gaadhsiinayn dee cid kastaba inuu la fadhiista iska doortay isagoon dabaa'icdoodii iyo waxyaalahaas u ogaado arrintuna aanay ahayn inuu warkooda intuu dhegaysta meelo kala gaadhsiiyo bal waa ahar isne uu inoo iman doonaa hadal cumar weeye xdثna cبداللh بن محمد qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر qال أخبرnيi محمد بن عبداللh بن عبدالرحمن بن عبد القاaري عن أبيه أنa cمر بن الخطاب ورaجuلا من الأنصار كاna jاaلسين snadka kolley casharkiiba aakhiro kumana joogsanaye halka ugu dambaysun baan ka bilaabaya moxamed ibnu cabdillahi ibnu cabdiraxmaan ibnu cabdin aabihii buu ka warinaya marka waxa ay tahay waa aabbuhu wuxuu noqonaya cabdullahi ibnu cabdiraxmaan cabdinta dambena waxba uma idaafaysna waa cabdin si magaca cabdi inaga hanu lama baxno alqaariyu nisbadana n hamze ma laha waa ya-daa shadan waa reer qaaro la odhanayey qaaro la odhanayey ayuu ahay reerka ayuu kaba dhashay ninkani cabdiraxmaan ibnu cabdin alqaarina markaas kollay asxaabtii cumar baabu ahaa waxa weeye wuxuu ka dhashay reer qaaro la odhanaye alqaari umaahe waa alqaariyo waa reer aada ugu shuhroobay xagga ramyiga iyo leebka genitaankiisa iyo fallaadha genitaankiisa haddee carab dhexdeeda aada looguma yaqaanay oo kollay degaanadaas xijaaj degi jiray taas baa qaaro la odhanayo yidhaaheen qad ansafa alqaarata man raamaha ay yidhaaheen marka maxamed ibnu cabdilaahigaasi isagu waxa weeye aabihii waa taabiciintii dhexe isaguna waa qoladaa dee taabiciinta raggii atbaacu taabiciintii ugu waaweyneyd mid kastaba xaafid ibnu xajar wuxuu ku sifeeyey inuu maqbuul yahay labadoodana kitaabkeena aladab lmufrad mooye meel kaley ku sugan yihiin oo kutubta usushiya wixii kale soo raacaya maba jirto waa markaan eegno cabdullahi ibnu cabdiraxmaan ama awowga cabdiraxmaan ibnu cabdin halkan riwaayo kuma laho dee la ogyahay inuu asxaabtii cumar ee waaweyneyd uu ahaa oo dee kutubta kalena inooguma sugan ibnu cabdin alqaari iyada taasi waxa weeyaan halkan riwaayo kuma leh waa labadanka hore oo labadaba oo xaafid kaba dhigay maqbuul ama dee siduu kuba sifeeyey tacdiil ahaan kitaabkeenan baana riwaayo ku leeyahi wuxuu yihi haddaba ninka dambe ana cumar bn اkhadaabi cumar bn اkhadaabi iyo warajula nin min alansaari ansaar kaba mida ayaa kaana waxay ahayn jaalisayni kuwa fadhiya fajaءa waxa yimi cabdالرaحmaan ibn cabdin اlqaariyu isagu riwaayo xadiidka kuma lahaa waa nin aan ognahay dee dadkii waaweynaayo cumar inuu yahay waa taabicuni fajalasa ilayhima nin ansaareed iyo cumar oo wada fadhiya cabdiraxmaan ibnu cabdin u yimi markaasuu la fadhiistay faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi inaa anagu laa nuxibu ma jeclin man yarfacu xadiiana warka yaga cid qaada oo naqlisa ma jeclin mooyi dee malaa isaga wuxuu kuba tumay markaas cid annaga warka iyo sheekadayadan imika meel kale iyo cid kala gaadhsiisa anagu ma jeclin faqaala lahu cabdiraxmaan baa wuxuu ku yidhi lastu ujaalisu ulaaika ya umiir lmuminiin lastu ma ihi ujaalisu mid la fadhiistaba ulaaika kuwa dee malaa aad leeday warka yagaa gaadhi oo cid warka yaga gaadhsiiya anagu ma doonayno oo ma jeclin anagu nin la fadhiistaba dadkaa ma ihi lastu ujaalisu ulaaika ya umiir lmuminiina qaala cumaru cumar wuxu uhi balaa fajaalis hada wahada waxba ka joogsane kana la fadhiiso kana la fadhiiso dee dadkii waa dadka wada muslimiinta walaa tarfac xadiiana laakiin cid kastaba la fadhiiso kuuma diidaye waad u tegi kartaa lana fadhiisan kartaaye laakiin xadiidka iyaga iyo sheekada iyada iyo waxaan isweydiinayno dee kolkol sir bay noqonaysaa wax khaasay noqonaysaa waxaan kuma habboonayn dadkii kale inay ogaadaan iyaga yaanay wax uguba dhinaaninbe laakiin sir aanay habboonayn dadkao dhami inay wada ogaadaan baabay noqonaysaa waxaanay kolkol ka sheekaysanayaan ruuxan khaasadiisa ayaa warka iyaga uu meel kale ha gaadhsino ha rafcin uma qaala lilansaariyi ansaarigii buu ku yidhi mala waa aakhira xayaatiina cumar tani mantara yaad adigu ictiqaadinaysaayoo ama aada arkaysaa annaasa dadka yaquuluuna inay ku qowlayaan ay leeyihiin yakuunu wuu noqonaya alkhaliifata bacdi dee waa cumar waa weynaaday e cumar hadduu dhinto ruuxaasaa dee khaliifo noqonaya dadku keebay hadal hayaan oo yaad adigu aragtay ama aada maqashay iyagoo dadku hadal haya oo le cumar dabadii ninkaasaa khaliifada noqonaya ninkii ansaarigaha buu weydiiyey facadada uu tiriyey alansaariyu ninkii ansaareed ee reer ansaareed rijaala rag min almuhaajiriina ka mida oo rag buu tiri yihi hebel iyo hebel iyo hebel iyobaa la hadal haya oo laleeyahay haddii cumar dhinto cidda khaliifada noqonaysaa kuwaa mid ka mida weeye facadada rijaala min almuhaajiriina lam yusami mana magacaabino caliyan dadkii muhaajiriinta ahaa kumuu soo darin cali kumuu soo darin macnaha ujeedada cuثmaan la magacaabo la arko dalxa iyo zubayr iyo rag kale in la magacaabay laakiin cali dadkii kumuu soo darin faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi famaa lahum waxaa dadka u sugnaaday muxuu yahay oo can abilxasani ay acraduu can abilxasani ay uga jeesteen abulxasan oo aanay ugu soo darin dadkan ay leeyihiin khaliifay noqon doonaan ama ay isleeyihin way noqon doonaan maxay abulxasan ugu soo dari waayeen waxa ka ay ka jeediyey ay ugu dari waayeen abulxasan muxuu yahay fa wallaahi baan ku dhaartee inahu cali ama abulxasan la axraahum ka ugu mudan weeye in kaana calayhim waa xagga dee ma aqoontiisii marka la eego iyo zuhdigiisii iyo shidadiisii jaanibkan ka ugu mudan weeye hadduu korkooda noqdo hadduu khaliifo u noqdo maxay an yuqiimahum inuu ku toosiyo calىa dariiqatin dariiqo min alxaqi xaqa ka mid oo maxaa keenay inay cali ay kusoo dari waayaan inay cali odhan waayaan cali dee kuwa dee calina waa kuwa la filaya inuu khaliifo noqdo isagaa ugu mudan buu leeyahay haddii uu iyaga korkooda ku sugan yahay hadduu amiir u noqdo ama khaliifo u noqdo dariiqo xaqa ah inuu ku toosiyo oo dee dariiqadaas adigu markaas dariiqo xaqah uu kuba toosiyaysaa kuba xaqle bal arrintu dee mana xaba kitbaana sirri oo kale iyo waa injaaisa labadaba way noogu sugantao hadalkan cumar wallahi tarfac xadiiana dee xadiidkii kolbuu sir noqon karaaye ha sheeg sheegin weeye waa kitmaana siridii waa in yujaalisana hadalkiisanu yihi fajaalis hada wa hada macnaa cid kastaba la fadhiisa adoo ogaanayaba lakin walaa tarfac xadiiana ujeedadu tan iskaba ilaaliyo lakiin cid kastaba la fadhiisan kartaana way nooguma sugantahay arrintan iyada waxa weeyaan halkan waxa weeyaan cali kuba suganna imaam axmed baa msnadkiisa waxaa kuba sugan sanadkuna waa fiican yahay cali bn abi aalib isagoo warinaya in rasuulka ilaahay lagu yihi man nuamiru bacdak adiga dabada amiryaan ka dheeganaa markaasaa xadiidka waxaa ku yimi in tuamiru abaa bakrin tajiduuha amiina zaahida fi dunya raaqiba fi اlaakhira haddii aad abibakr abaa bakrin amiir ka dhig amiir kaba dhigataan nin adduunye ka zaahidaya aakhirana doonaya aamina ayaa heli doontaa wain tuamiru cumara tajiduhu qawiya laa yakhaafu fi llahi lawmata laayim haddaa cumar amiir ka dhigataanna waxaa heli doontaan isagoo dee xoog lah oo aan waxa weya de waa umuurahan dee marka la eego imaarada iyo waxa aan ku canaanta canaantii ilaahay marka adigu aan ilaahay kaba cabsanayn oo ruux canaanta canaantii waxa aan dhowrayn waa lagu canaanan si dee amarkii ilaahay iyo xaqi uu ahaa un fulinaya wain tuamiru caliyan wla araakum faaciliina tajiduu haadiyan mahdiyan yaakudu bikum aariiqa almustaqiim wasoo xaafi nafsoo naqliyaysaaba haddaa cali amiir kaba dhigataana dee ruux haadiya oo toosan oo hanuunsan oo dariiqii toosnaa waa san cumar imaka lahaa dariiqii toosnaa idinla maraya ayaa heli doontaane laakiin taasima muuqatay walaa oraakum faacilina bal muhim kolley waxa weeye waa khasla uu lahaa walow markii dambe khilaafadii soo gaadhay iyaday fitani bilaabantay oo dee sanadihii uu hayay arrinku uu noqdayba dee fitan bilaabantay iyo dhib iyo waxyaalo oo aanu uba faaruqin umuuraha caynkan oo dee dhibaato afar dhowrkii sanadood uu hayayba dee in finadi ay socotay inu ay ahaydba wey in kana calayhim an yuqimum calى dariiqati min alxaqi wallah subxana watacaala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا عبدنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا